SBS Radio
xasan walaal arintaas waa u sheegtay weyan dhowr bilood ka hor premierka victoria andrew iyo wasiirka multiculturalka ama dhaqamada kala duwan oo ahna wasiirka dhaqaalaha waxa ay la kulmeen muftigii hore allah u naxariiste sheekh cabdilcadiim cafiifi sheekh ciise muuse oo isagana ah madaxa golaha imaamada ee victoria iyo muslimiin kale waxayna ka wada niqaasheen amniga sida laga yaaba inaad la socotid scarland foundation waxay sameysay sanad kasta ayagoo kaashanaysa jaamacadda monash istaadi la yihahda social mapping oo ay ku eegeyso fikradaha dadka ay ka qabaan australiyaanka ah dadyooga kale saddexdii sano ee lasoo dhaafay fikradda antisentimentiga ama fikradda xun ee laga qabo muslimiinta waxay ahayd lix iyo labaatan boqolkiiba ismana bedelin halka marka loo eego kuwa yahuudda ay tahay boqolkiiba lix barbardhig marka ayadoo taas laga duulayo iyo masaajid ku yaalo jiloon oo la gubay ayaa dowladdu waxay ku dhawaaqday in la xoojin doono amniga goobaha cibaadada ay leeyihiin muslimiinta iyo dadka haysta diinta yuhuudda taas ayna ahayd in dhawaaqitaanka dowladda ay ku dhawaaqdo marka yuhuudda waa afar milyan muslimiintana saddex milyan oo loo adeegsanayo in lagu xoojiyo amniga sida kamarooyinka darbiyada iyo waxyaabaha kale ee hoos u dhigayo in ay dhacaan dembiyo ama falal dembiyo oo lidka ah goobaha cibaadada waa gartay marka maalgashigaas dowladdu ay ku dhawaaqday sidee ay usoo dhaweeyeen bulshooyinka muslimiinta ahi muslimiinta aada bay runtii usoo dhaweeyeen dowladdu waxay sameysay information night ama habeen warbixin lagu bixinayo sida qaabka iyo waxa u shaqeynayo sida loo codsan karo waxaana yimid ilaa iyo boqol qof oo muslimiin ah codsiyada hadda la gudbiyena runtii aada bay u sareeyaan oo dowladda xogtii ugu dambeysay ayna siisay waxaa soo gaaray codsiyo ka socda masaajido iyo iskuulaad islaamig ah marka waxaad moodaa muslimiinta guud kaas ahaan hay-adaha muslimiinta ama social agencies-ka ee muslimiinta ahi inay soo dhaweeyeen oo aada runtii ay usoo dhaweeyeen taasna waxaa aada moodaa inay ka tarjumaaneyso tirada badan ee codsiga ah ee ka timid muslimiinta joornaalka waxaa lagu qoray warqad ka soo baxday i c v ama golaha muslimiinta victoria oo loo diray dowladda ayaa waxaa lagu codsaday in lacagtaasi la joojiyo wararkaas joornaaladu qoreen maxaa ka jira
xasan walla way jirtaa arrintaasi sidaad la socoto anigu waxaan ku jiraa golaha sare i c v da go-aankaasi waraaqda loogu dirayna ma ahayn go-aan ay u dhan yihiin dhammaan board memberska waana waxaan isleeyahay mid lagu fududaaday oo aan ka tarjubaaneynin positionka officialka ay haysato i c v da ama baahida muslimiinta ay u qabaan in fundingkan ay helaan mana aysan ahayn in waraaqdaasi loo diro marka way jirtaa waraaq kasoo baxda i c v da oo ay kaga codsanayso dowladda in ay dib u tixraacdo oo lacagtaas saddexda bilyan ah intay ka dayso security-ga ay geliso waxyaabo kale sida mental healthiga ama ama drugska fikradda anigo aan qabo waxaa weeye in taas lafteeda lagala hadlo dowladda kuma xirna lacagta saddexda milyan ah ee masaajidada ay codsadeen laguna xoojinaya amnigeeda in la joojiyo waxay ahayd positionka saxda ah ama mowqifka saxda ah in la yidhaahdo dowladda oo ku mahadsan tihiin saddexda milyan ay aada geliseen sidii loo xoojin lahaa amniga goobaha cibaadada ee muslimiinta isla markaasna loogu yeero markaa in waxyaabaha kale ama baahiyooyinka kale ay qabaan muslimiinta sidoo kale in wax laga qabto sida daragiska dimirka iyo domestic violenciga marka dowladdu maxay ka tiri warqadaas maxay uga jawaabtay miyay aqbashay mise waa diid waa soo jawaabay wasiirka multiculturalka robert scott i c v da ayuu soo jawaabay isagoo leh tan waxay daba socotaa codsi ama wadahadlo aan la yeelanay golaha imaamada ee victoria muftigii hore allah u naxariisto iyo masaajidada taas aanan okeen waan sii wadaynaa in aan xoojino sidoo kale wasiirku wuxuu ka hadlay waxyaabaha kale ama ama dhaqaalaha kale ama fundingska kale ee ugu talagaleen in sidoo kale wax looga qabto waxyaabaha kale ee waraaqdu i c b da ay ku sheegtay sida caafimaadka dhimirka iyo iyo drugiska marka xasan runtii dowladda hadda jirta andrew marka loo eego investmentiga ama investmentiga ku samaysay muslimiinta waa runtii wax ammaan mudan weeye i c v dana sidaan kuu sheegay waraaqdaasi ma aysan ahayn mid kasoo baxday boodhka ama la wada ogaa waxay ahayd mid qalad kusoo baxday waa gartay tan u dambaysa waktigii loogu talagalay ama loo gooyey in lacagahaasi la codsado waa la kordhiyo wakti baa lagu dara maxaa ugu wacan ma dad ku filan baan soo dalban baa macnaheedu
maya runtii application aada u fara badan baa yimid waxaa jirtay in sida aad la socota muslimiinta masaajidadooda ama goobahooda cibaadada inta badani waxaa gacanta ku haya dad iska wax u qabso ah kuwaasoo maalintii shaqeeya waqti yarna haya shaqooyinka kadib marka codsi ka yimid ayay ahayd muslimiinta in ay u baahan yihiin waqti dheeraada oo applicationkooda ay kusoo xaraystaan iyo waqti dheeraada oo marka ay kusoo ururiyaan wixii macluumaad ah ee looga baahan yahay oo qayb ka ah applicationka marka taas baa loo kordhiyey ilaa iyo axadda soo socota laakiinse daqliga loogu talagala waxaan isleeyahay waa waa gaaraysaa ma ahayn dadkuo yaraa awgeed in loo kordhiyo waxay ahayd codsi ka yimid ururada muslimiinta qaarkood oo yidhi waqti nagu filan ma hayno
Want to hear more stories like this? Subscribe to our regular podcasts on iTunes.